wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka puntland oo kaashanaysa dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo ayaa siddeetan qoys u qaybisay haamaha gaaska iyo qalab kale oo raashiinka kariskiisa loo isticmaalo si looga hortago xaalufinta dhirta gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo shaafici cabdulaahi xaashi ayaa ka warbixiyey qaabka loo qeybiyey deeqda haamaha ah waxaannu halkan runtii ku daafuraynaa inaynu bixinno haamaha gaaska oo ay qayb weyn ka soo qaadatay wasaaradda deegaanka ee dowladda puntland dowladda hoosena ay halkan ku wareejinayso dadkii loogu talagalay waxaana rajaynaynaa in looga faa'iidaysto sidii loogu talagalay waxaana halkan uga faa'iidaysanayaa ilaa siddeetan qoys oo runtii ah dadka reer gaalkacyood waxaannu mar labaad iyo mar saddexaad bogaadinaynaa in deegaanka iyo xaalufkiisa aad iyo aad looga digtoonaado waa arrin dhib badan waa arrin runtii aad iyo aad maaragtay u saamaysay dhammaan deegaanada puntland waayihii dambe gaar ahaan waxaan rajaynaynaa in intaan iyo in ka badan ay na soo gaari doonto waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka ee dowladda puntland oo runtii iyadu barnaamijkan qayb weyn ee ka soo qaadatay dowladda hoosena ay ay runtii gaadhsiisay dadkii loogu talagalay oo ahaa inay ka faa'iidaystaan waxaana rajaynayaa sida loogu talagalay inay uga faa'iidaysan doonaan qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay ayaa ka mahad celiyey mahad ballaaran aan u soo jeedinaynaa dhammaan qaybihii kala duwanaa ee bulshada ka soo qayb qaatay heer dowladeed iyo heer iyo heer wasaaradeed wasaaradda dhirta iyo wasaaradda wasaaradda dhirta iyo deegaanka puntland iyo dowladda hoose ee degmada gaalkacyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dowladda hoose ee degmada gaalkacyo oo maanta uga faa'iidaysay siddeetan qoys inay helaan agabkii ay cunnada ku karsan lahaayeen taas waxaan leeyahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin howlka madaalooyin weli waa hogadii baan leeyahay waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa sida ay dadkaa u soo xuleen arrimaha bulshada xogeeyaha dowladda hoose maayarka degmada ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo maayarkii hore ee degmada gaalkacyo maxamuud cabdinucuur iyo tiimkiisa soo wada shaqeey dhammaantiin waxaynu leeyahay howlka madaalooyin weli waa hogadii waxaan leenahay dadka bulshada reer gaalkacyoodna waxaan leeyahay fursad qaaliya aad hesheen fursaddiinna waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan aanu badbaadin doonno geedaha iyo dhibaatadii dadka ka haysatay dhuxusha in laga kaban doono oo dadku ay heli doonaan weel nadiifa ay wax ku karsadaan emergency ilmahoodii waxbarashada u aaday oo shan daqiiqa gudahooda canjaaladii shaaha ay ugu samaystaan waxaaynu leenahay dadka reer gaalkacyood qaybo tiro badan ayay uga faa'iidaysanayaan welina waxaan rajaynayaa inaysan intaas siddeetanka qoys aysan waxba tari karin laba sano ka hor ayay ahayd markii saddex boqol oo qoys la baxshay maantana waa siddeetan xabo waxaan rajaynayaa in lix boqol kun laba kunoo xabo la baxsho maalinba tabartu meel bay taagan tahay in maanta siddeetan la siiyo lama rabin waxaa la rabaa wax ka badan in bulshada reer gaalkacyood loo helo magacay waxaa la yihahdaa axmed cabdishaac abduqaadir waxaan ka mid ahay dadkii maanta loo qeybiyey barnaamijkan cunto karinta ee samgaas barnaamijkan aad baa ugu mahad celinaa wasaaradda deegaan iyo dowladda hoose iyo maamulka gobolka mudug aad baan ugu mahad celinaynaa maadaama maarata ay noo keeneen agab maarata aad loogu baahnaa agabkan wuxuu naga caawinaya xagga maarata isheeg cuntada kariska waxaasuu naga caawinaya aad baa u mahadsan tihiin waxyaabuhu naga caawin waxaa ka mid a dhirta maarata in la wax ka hortegayaa reservatifka maaragtay deegaanku ka qaybgelayaa aad baan ku mahad celinaynaa maantaitoo waxaa halkan dowladda hoose degmada gaalkacyo ay ku bixinaysaa haamaha gaaska oo ay ku deeqday ama keentay wasaaradda deegaanka iyo cimilada waxaannu leenahay waxaa aad uga faa'iidaysanaya ciribtarka dhirta dadka jarayey oo dhuxusha u badin baabi'inayey maantas waa laga raysanayaa dadkii shacabka ahay oo danyarta ahaa oo aad ugu baahnaa baa la siiyey aad baanan u soo dhowaynaynaa oo ugu mahadinaynaa waxaana jecelnahay intaan iyo in ka badan in la keeno sida wanaagsanoo dowladda hoose u maamushana lagu wado aad iyo aad baannu ugu mahad celinaynaa